haddaba dhinaca kale maamulka puntland ayaa ka hor yimid hanaankaasi dowladdu ay soo saartay ee lagu salaynayo habka doorasho ee sanadkan ka dhacaya soomaaliya iyadoo madaxweynaha puntland uu magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay waryaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan soo diray madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kasoo horjeestay heshiis ay gaareen golaha madasha wadatashiga soomaaliyeed kaas oo ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya marka la gaaro bisha sebteembar ee sanadkan xilligaas oo uu ku egyahay wakhtiga dowladda federaalka ee iminka jirta waxaana madashu ay isku raaceen in aqalka sare lagu soo xulo qaab maamul goboleed halka aqalka hoose ee baarlamankana lagu soo xuli doono nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaano for pointy fiveka goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kadib markii uu heshiiskani soo baxay habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu yahay mid ay gaartay dowladda federaalka islamarkaana maamulka puntland aanu aqbali doonin natiijada shirka madasha wadatashiga ka soo baxday ee doorashada laba kun iyo lix iyo toban go-aankaasoo ay gaartay dowladda federaalka ah bisha caalamkuna ay ku ayiday waxaana halkaana ka caddeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland in go-aankaasi uu yahay go-aan annagu aan aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna wax aysan ahayn wixii ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anoo halkaa waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha madaxweyne cabdiweli ayaa sidoo kale sheegay in doorashadii dhacday labada kun iyo labaiyo tobankii afar sano kadib la filayay in looga gudbo mid ka wanaagsan nidaamkii lasoo maray isagoo xusay in qaabka la rabo in xilligan wax lagu xulo aanu u horseedaynin ummadda soomaaliyeed dowladnimo waxaana uu qeexay in go-aanka lagu gaaray shirka madasha wadatashiga uu dib ugu celin doono dadka reer puntland kuwaasoo uu ku tilmaamay inay go-aanka iyagu leeyihiin markii aan laba kun iyo laba iyo tobankii doorasha waddankan ka dhacday waxaa la filayay afar sano ka bacdi in la helo dowladnimo iyo horumar ka wanaagsan kii laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa la rajeynaya dadka soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan inay helaan matalaad shacbi ah oo dhaba inay helaan inay helaan dowladnimo ka tarjubaysa rabitaankooda siinaysana waxay u baahnayd oo ay dowladnimo ka rabeen shacbiga soomaliya meel walbay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan ilama aha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qararigaahi in uu shacbiga soomaaliyeed u horseynayo dowladnimo wanaagsan iyo in u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anugu ka cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinaya talada ayaga ayaana go-aankooda masiirkooda iska leh heshiiska ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ayaa waxaa taageeray beesha caalamka waxaana xusid mudan in heshiiska la gaaray oo aan weli la saxiixin la sheegay in lagu saxiixi doono kulan ay madashu ku yeelan doonto magaalada kismaayo sidoo kalena ma jiraan wax warmur oo laga soo saaray heshiiskani xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay haddaba siday ku dhaqangeli karaan qodobada laga soo saara shirka iyadoo qaar ka mida maamul goboleedyada sida puntland ay kasoo horjeesteen waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba ila falanqeynaya oo khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohio aan kula xiriiray doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare haatanna qeyb ka ah waa wasaaradda waxbarashada ee dhinaca gobolkaasi ohio zahre waa mahadsan tahay runtii go-aanka maanta la gaaray ummadda soomaaliyeed way u fadhiday in hogaanka sare ee dalka iyo dowlad goboleedyadaba ay ku heshiiyaan nidaam looga baxo xaaladda hadda lagu jiro runtiina shacabka soomaaliyeed muddu maaragtay kor u fiirinayay in dadkaasi ay maaragtay waxun ku heshiiyaan waana ilaahay mahaddiis maaragtay in wax ay soo dhawaaqeen walow hadda la leeyahay sida go-aanka usoo baxay looma wada waafaqsana had saate markaan usoo laabtay su-aashaad weydiisay waxa lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baarlamaanka soomaaliya uu ka koobnaado aqal sare iyo aqal hoose aqalka hoose oo ah midda hadda midka hadda jira oo ka kooban laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan iyo aqal sare oo aan hore soomaaliya looga dhisin laakiin hadda lagu tala jiro oo ka koobnaan doona konton iyo afar xubnood oo ay dowlad goboleedyadu ay soo magacaabi doonaan waa gartay haddaan bal soo qaadano aqalka hoose oo la yiri laba boqol toddobaatan iyo shan kursi ayuu yeelanayaa afar qodob ayaa isdaba yaala afarta qodob qodobka ugu dambeeya waxaa la leeyahay codeynta iyo tirinta codadku waxa ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo somalilanna la siin doono qaabeyn gaar ah maxaa loola jeedaa qaabeyntaasi gaarka ah zahrey arrimahan waxaan isleeyahay runtii waxay u baahan yihiin kabaaraan degid qoto dheer maxaa yeelay waxaad moodaa awalan waxaa la xareer maray dastuurkii qaranka barnaamijkan hadda lagu soo heshiiyey ma waafaqsana dastuurka waxaana nasiib darro ah qorshe walbo la sameeyo danta waxay ka lafaysaa in la waafajin doono dastuurka marka codeyntan laleeyahay waxaa la geynayaa xarumaha maamul goboleedyada runtii waxay muujinaysaa maaragtay dabcan dadku waa in laga soo doortaa goboladooda iyo meelahay ka imanayaan laakiin dalku inuusan deganayn meelaha qaarkood ay maaragtay shabaab ay weli ay ka taliso gobolada qaarkood aysan jirin deganaansho iyo iyo nidaam dadku ay isusoo doortaan waad qiyaasi kartaa in meeshaas ay fawda ka imaanayso iyo dhibaato horle ay ka imaanayso fikrad ahaan way fiican tahay in goboladu ay ay yeeshaan doorashada shacabku xildhibaanadooda laga soo dooranayo oo meesha ay noqoto meelo badan way ka suuroobi kartaa hase ahaatee dalka intiisa badan oo ay somaliland ku jirto ma filayo inay ka suuroobayso markaan soo qaadano baarlamaanka sare ee dalka uu yeelanaya ayaa waxaa la dhahay wuxuu noqon doonaa konton iyo afar xubnood afartan iyo sideed xubnood si siman ayaa maamul goboleedyada loogu qaybin doonaa min saddex xubnoodna saddexna somalilan saddexna puntland ayaa loogu dari doonaa taasoo sabab looga dhigay ayaa la yiri deegaanadooda faraha badan iyo maamuladooda muddada soo jiray marka bal haddaad ka waranta runtii waxaan isleeyahay aqalkii hoose oo ka koobnaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kursi ayaa dhaqaale loo hayn oo runtii dalku uu la kacayo la kufaayay runtiina aan howlihii loo igmaday saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay aan la qaban dastuurkii oo weli uu yahay kumeel gaar hay-adihii dalka aan la samayn oo dastuuriga ahaa runtii waxaa isleeyahay qaabka wax loo wado inay tahay waan waan waan waan socon waaye aan aan ord aan ordo maxaa yeelay konton iyo afar xildhibaan oo cusub waxay u baahanaysaa maaragtay qorshe aada u dheer oo marka lagu daro laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta yani meesha waxaa imaanaya kharashka dawladda maamulka dawladda oo dhanba inuu geli doono xildhibaanada masruufkooda marka waxaan isleeyahay mabda-iyan waa fiican tahay in dowlad goboleedyadu ay yeeshaan xildhibaano iyaga matala oo baarlamaanka ku jira hase ahaatee waxaa ka muuqata qaabka wax loo qeybiyey inaysan ahayn qaab siman magaalada muqdisho oo kale oo ay malaayiin soomaaliya shacab soomaaliyeed ay ku nool yihiin aysan lahayn matalaad aysan meesha ku lahayn gobolada qaarkood aysan lahayn hogaan miiska u fadhiya oo usoo qaada maaragtay qeybtooda marka xoogaa waxaa isleeyahay arrimo badan oo u baahan in dib loo eego oo shacabku ay u baahan yihiin inay ka baaran degan ayaa meesha ku jira waa garta ugu dambeyntii ee puntland inkastoo la yiri saddex xubnood oo dheeriyaha loogu daro iyada saamiga marka la eego baarlamaanka sare haddana waxa ay maamulka puntland sheegeen inaysan raalli ka ahayn sida wax loo qeybiye ama ay wax noqonayaan marka sidey ku horgeli karaan ayay kula tahay marka heshiis oo qodobadan lasoo saaray zahrey sideedaba soomaalidu markay meel ay ku shiraan way way ismaandhaafaan waa tii kismaail lagu shiray oo arrimahan lala falanqeeyey oo lagu heshiin waayey waxaan isleeyahay go-aanka maanta la gaaray laftiisa wuxuu ku yimid pressure ka yimid international community-ga oo runtii ku degdegaayay arrimahan in la dhamaystiro oo si maaragtay united nationska iyo shirar badan oo soo socda la yidhaahdo arrimaha soomaaliya meel fiican bay marayaan waa lagu heshiiyey dowlad goboleedyadii iyo dowladdii way heshiiyeen iyadoonan lasoo dhamaystirin goboladii ay kamid ahaayeen shabeellada dhexe iyo hiiraan iyadoonan maaragtay xamar aanan maaragtay mowqafkeeda aanan meel la saarin iyadoo laleeyahay lix xubnood oo dheeraad baa soo haray waxaan u kala qaybinaynaa somaliland iyo puntland iyadoona shacab weynaha soomaaliyeed aan lagala tashan waxaa waxaa muuqata maaragtay barnaamij aanan miisaanayn oo aanan ummadda soomaaliyeed lagala tashan oo runtiina keeni karo maaragtay in su-aalo badan ay ka yimaadaan doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayuuna khadka taleefoonka goordhoweeta igu warramay